Hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya. Adoo laba goy iyo shaadhle, adoo galdhala ila jooga, adoo galadii gumaaday, gayigii adoo xoreeyey, adoo qori garabka haysta, gaboobayo gaadhi mayo. haddaad gadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hooyow guntigaaga dhuuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin caruure sheeko sheeko waxaa jiri jiray dhegdheer maxay samaysataa guri oo ka baxsan guriyaasha maaragtaaye mar walba laba tuulo dhexdooday degtaa oo cidlo ah ee guri inta ka dhisato si loo moodo guri oo qof fiican leh si loogu soo leexdo oo biyo iyo wax looga soo raasay qofkii safar ka imaado ama oo lugeynayo kale soo ugu soo leexdoo kale ee maaragtaaye ee degtaa magaalada meel ka baxsan tuulada ee degtaa bas naagaa maaragtaaye canug haysato aa ninkeedii dhintay ninkeedii markuu dhintay waa ay soo baxday canugeeday soo saarsatay gurigii ciddooday soo aaday marka gurigii ciddoodii ay soo aaday say usoo socotay usoo socotay waa ay daashay weyna haraade ayadoo iska soo socoto haraadsanoo daalsane waxay aragtay guri meel ku yaalo waxay istiri gurigan ku leexo ee biyo ka cabay isdhahday gurigii markay ku leexatay waxay yacni waxay dhahday gabadhii oo dhigdheera marka bannaanka joogtay dhigdheerna waa ay jiiftaa waxay samaysay dhigdheer meesha laga soo galay albaabka ee haan ee surto si oo yacni qofkii soo gal ee haantas ugu dhufsato oo madaxa ugu dhufsado ee u maqasho shanqarta ee usoo kacdo magaceedin waxaa la dhahaa haanta bowdheeraa la dhahaa bas gabadhii waxay dhahday hawri ee maamadii waxay dhahday oo canug wadata waxaa raba biyaa cabaa rabaa markaasay dhahday way u sheegtay hawar yar hooyadee waa dad qalato dhigdheeraa la dhahaa gurigeedaana joogtaa waxay dhahday hadday ku fahamtana waa bes way ku cunaysaaye ee ka dhuumo naagtii ayadoo cabsanayso waxay gashay meel gadaasheeda intay ku dhuumatay meel inta saa ugu dhuumatay ee maaragtaaye haantii gabadhii inta soo saas usoo fakatay oo guriga xaggiisa soo aad isdheheyda ee maaragtaaye haantii ku dhacday haantii waa shanqartay hal mare maaragtaaye zaaid u shanqartay markaasay maqasho dhegdheer waa ay soo kacday waxay dhahday yaa waay hooy waa aniga anigaa ku dhacay ee dhahda haantii markaasa waxay dhahday waxaa iisoo carfaayo baruur aa iisoo carfaysa ee dhahda hooyo aniga waaye waxa kuu soo carfaayo bes markaasa gabadhii maamadii oo canuga wadatay waa ay oroday oroday halmar fakatay ayadoo ordeyso dhigdheer way soo kacday way ka daba orday ayadoo kasii daba ordeyso ayadan ay ordeyso waxay leedahay dhigdheer alla baruurteeda daya alla buluqbuluqdeeda daya alla wiilka buuran daya ayadoo ka daba dhehayso ka daba ordeyso maaragtaaye waxaa ka horyimiday naagtii togaa ka hor imaaday togii la hadasho waxay dhahday waxaa rabaa inaan ku gudbaa rabaa togii wuxuu dhahay haddaad tahay qof aan dembi gelin waad igudbaysaa oo caadi waaye wax dhibah maaragta iglama kulmaysid laakiin haddaad dembiilo tahay oo maaragtay aad qalad gashay waan yacnii waan kula qaayaa oo waad dhimani oo ma igudbaysid bas waa ay gudubtay ayadoon waxba ku noqonin markii xaggaa u gudubtay dhegdheera soo istaagtay waxay dhahday inaan ku gudbaa rabaa halkaa inaa maro oo togow togii wuxuu dhahay haddaad tahay qof wanaagsan aadan weligaa dembi qofna ka gelin oona dad ku xadgudbin waad i gudbi kartaa oo wax ku yeeli maa laakiin haddaad tahay qof dembiilaha oo dadka dulmiyane waan kumaasheen oo yacnii waa kuliqaayaa uu dhahay togii markay maagta inay gashane waa ay maaragtaaye meeshay ku dhimata oo togiyaa liqe sheekadayna maanta meeshay ku eg tahay
samoowa samow samoowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xaliladiiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habarifiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya